iminka waxaan akhrinaynaa cutubka lixaad ee maarkos ciise waa laga celiyey naasaret meeshaas ayuu ka tegey oo waddankiisii yimid xertiisiina way soo raaceen goortii sabtida la gaadhay ayuu bilaabay inuu sinagoga wax ku baro dad badan oo maqlaayana way la yaabeen oo waxay yidhaahdeen ninkanu xaggee buu waxyaalahan ka helay oo xikmaddan la siiyeyna maxay tahay in xataa shuqulladan oo xoogga leh gacmihiisu sameeyaan kanu miyaannu ahayn nijaarkii ina maryan kii walaal u yahay yacquub iyo yoose iyo yuudas iyo simoon gabdhihii walaalihiis ahaana miyaanay inala wada joogin wayna ka xumaadeen laakiin ciise wuxuu ku yidhi nebi murwadla ma jiro waddankiisa iyo dadkiisa iyo gurigiisa dhexdooda ma ahay meeshaas shuqul xoog leh kuma samayn karin inuu dhowr buka gacmihiisii saaro oo bogsiiyo mooyaane wuuna ka yaabay rumaysad la'aantooda aawadeed kolkaasuu tuulooyinka ku wareegay isagoo wax baraya rasuulladii shuqulkoodii kolkaasuu laba iyo tobankii u yeedhay wuxuuna bilaabay inuu labalaba u diro wuuna siiyey amar ay jinniyo wasaq leh ku saaraan wuxuuna ku amray waxaba safarka ha u qaadanina ul ma ahee kibis iyo qandi iyo lacag kiishad ku jirta ha qaadanina kaba gashada laakiin laba khamiis ha gashanina wuxuuna ku yidhi meel walba oo aad guri ka gashaan halkaas jooga ilaa aad ka tegaysaan meel alla meeshaan idiin soo dhowayn oo aan idin maqlin goortaad halkaas ka tegaysaan siigada cagihiinna ka dhabaandhaba inay mare ka gees ah ku ahaato markaasay baxeen oo waxay wacdiyeen dadkii inay toobad keenaan jinniyo badan ayay saareen dad badan oo bukayna saliid bay mariyeen wayna bogsiiyeen shadii yooxanaa baabtiisaha boqor herodos ayaa warkii ciise maqlay waayo magiciisa ayaa meel walba laga wada ogaaday kolkaasuu yidhi yooxanaa baabtiisaha ayaa kuwii dhintay ka soo sare kacay sidaa darteeda shuqulladan xoogga leh waa ku dhex jiraan oo shaqaynayaan laakiin qaar kale waxay yidhaahdeen waa eliyaas qaar kalena waxay yidhaahdeen waa nebi nebiyada kale la mid ah laakiin herodos goortuu maqlay wuxuu yidhi kanu waa yooxanaa kii aan madaxa ka gooyey kuwii dhintay ayuu ka soo saro kacay waayo herodos qudhiisa ayaa cid diray oo yooxanaa qabtay oo u xabbisay walaalkiis filibos naagtiisii herodiya aawadeed waayo wuu guursaday oo yooxanaa wuxuu herodos ku yidhi xalaalkuuma aha inaad naagtii walaalkaa haysatid sidaa darteed ayaa herodiya ka dhiriftay oo doonaysay inay disho ma sakarin waayo herodos baa yooxanaa ka baqay wuxuu ogaa inuu yahay nin quman oo quduus ah wuuna ilaaliyey oo goortuu maqlay waa wareeray farxadna wuu ku maqlay goortii maalin wanaagsan timid markii la xasuustay dhalashadii herodos ayuu diyaafad ugu yeedhay raggiisii waaweynaa iyo saraakiishiisii iyo cuqaashii galiili kolkaasaa gabadhii herodiya qudheedu soo gashay oo ciyaartay oo waxay ka farxisay herodos iyo kuwii la fadhiyey kolkaasaa boqorkii wuxuu gabadhii ku yidhi wax alla wixii aad doonaysidba i weyddiiso waanan ku siinayaa kolkaasuu wuxuu ugu dhaartay wax alla wixii aad i weyddiisatidba waan ku siinayaa ilaa boqortooyadayda barkeed markaasay baxday oo hooyadeed ku tidhi maxaan weyddiistaa oo waxay tidhi madaxa yooxanaa baabtiisaha kolkiiba boqorkii ayay dhaqso ugu timid oo weyddiisatay iyadoo leh waxaan doonayaa haddaba madaxii yooxanaa baabtiisaha inaad xeedho iigu siiso markaasaa boqorkii aad u calool xumaaday laakiin dhaarihiisii iyo kuwii la fadhiyey aawadood ayuusan doonaynin inuu diido kolkiiba boqorkii wuxuu diray askari oo ku amray inuu madaxiisa soo qaado markaasuu tegay oo xabsiga madaxa kaga gooyey madaxiisiina ayuu xeedho ku soo qaaday oo gabadhii siiyey gabadhiina waxay siisay hooyadeed tan goortii xertiisii maqashay ayay yimaadeen oo meydkiisii qaadeen oo aaseen soo noqodkii rasuullada rasuulladii ayaa ciise u soo ururay oo waxay u sheegeen wixii ay sameeyeen oo dhan iyo wixii ay bareenba markaasuu iyaga ku yidhi kulligiin kaalaya cidlada waxoogaana ku nasta waayo kuwii imaanayey iyo kuwii tegayey way badnaayeen nefis ay wax ku cunaanna ma lahayn kolkaasay keli ahaantooda doonni raaceen oo meel cidlo ah tageen dadkii baase arkay iyagoo tegaya qaar badanna way garteen oo magaalooyinka oo dhan ayay ka soo ordeen wayna ka dheereeyeen ciise goortuu soo degay ayuu dad badan arkay wuuna u naxariistay maxaa yeelay waxay ahaayeen sidii ido aan ari jir lahayn wuxuuna bilaabay inuu wax badan baro waxaa cunto la siiyey shan kun oo nin goortii maalintii hore u badatay ayaa xertiisii u timid oo ku tidhi meeshu waa cidlo haddana maalintii horay u badatay dadka dir si ay u tagaan beeraha iyo tuulooyinka ku wareegsan oo ay wax la cuno u soo iibsadaan kolkaasuu u jawaabay oo ku yidhi idinku siiya waxay cunaan waxay ku yidhaahdeen miyaannu tagnaa inaannu soo iibinno laba boqol oo diinaar oo kibis ah oo aannu siinno inay cunaan markaasuu ku yidhi imise kibsood baad haysaan soo eega oo markay ogaadeen waxay ku yidhaahdeen shan kibsood iyo laba kalluun kolkaasuu ku amray inay cawska koox-koox ugu fadhiisiyaan waxay u fadhiisteen safaf boqol boqol iyo konton konton ah isaguna wuxuu qaaday shantii kibsood iyo labadii kalluun oo intuu cerka eegay ayuu barakadeeyey kibistiina ayuu kala jejebiyey oo xertiisii siiyey inay hortooda dhigaan labadii kalluunna wuu u qaybiyey giddigood dhammaantood way wada cuneen oo ka dhargeen oo waxay soo gureen laba iyo toban dembiilood oo ka buuxa jajabkii iyo kalluunka kuwii kibistii cunayna waxay ahaayeen shan kun oo nin ciise baa badda ku dul socday kolkiiba wuxuu xertiisii ku amray inay doonnidu fuulaan oo ay hortiisa tagaan dhanka kale ee bedseyda inuu dadkii badnaa dirayo goortuu kala diray ayuu buurta tegey inuu ku tukado goortii maqribkii la gaadhay doonnidii waxay joogtay badda dhexdeeda isaguna keligiis ayuu dhulka joogay wuxuu arkay iyagoo wadidda ku dhibtoonaya waayo dabeesha ayaa ka gees ahayd wakhtigii gaarka afraad oo habeenka ayuu u yimid isagoo badda ku dul socda wuuna iska dhaafi lahaa laakiin goortay arkeen isagoo badda ku dul socda waxay moodeen inuu muuqasho yahay markaasay qayliyeen waayo way wada arkeen wayna naxeen markiiba wuu la hadlay oo ku yidhi kalsoonaada waa aniga ee habaqina markaasuu doonnidii iyaga ugu tegey dabeeshuna waa joogsatay aad iyo aad bay u naxeen oo ula yaabeen waayo iyaga kibistii waxba kama ay garanayn maxaa yeelay qalbigoodu waa engegnaa bogsiintii dadka genesaret joogay oo markay gudbeen waxay yimaadeen dalka genesaret oo doonnidiina xeebtay ku xidheen goortay doonnida ka soo degeen kolkiiba dadku way garteen isaga oo waxay orod ku wareegeen dalka u dhow oo dhan oo bilaabeen inay kuwo buka sariiro ugu soo qaadaan meeshii ay ku maqleen inuu joogo meel alla meeshuu galayba tuulooyinka ama magaalooyinka ama beeraha waxay suuqyada dhigeen kuwo buka oo ay ka baryeen inay faraqa maradiisa oo keliya taabtaan oo kuwii taabtay oo dhammuna way bogsadeen